waa mawduuc ku saabsiisan manaahijta terbawiga ah iyo manaahijtaynu isticmaalaa mumayizaadka ay leedahay ama waxyaaba ay ku soocan tahay ama ku mudan tahay waxay u baahan tahay in laga tadwiiriyo ama laga horumariyo waan odhan kari lahaa waa mawduuc malaa uu igaga roonaan lahaa qof miidaanka tacliimigaa ku jira oo garanaya manaahijta rasmigae dadku isticmaalo waayo waa mawduuc runtii u baahnaa dadka waxaan dhiga ee manaahijtan qiimeeye ama arkay inay iyagu si dhaba uga warramaan laakiin waxaan isku dayi doonaa bal inaan ka warramo mukawanaat caama ama aragtida guud ee dunidu manaahijta ay ka qabaan culamada tarbiwiyiinta iyo sida ay manaahijta u qiimeeyaan manhajka waxaa la yidhaahda iyo mukawanaadku ka samaysan yahay si uu u noqon karo bal qof waliba inuu ka haysto aragti guud waxaa lagu tilmaamo manhajka iyo waxyaabaha uu leeyahay ama uu u baahan yahay dhammaanteed manhajku waa wax ku xidhan camaliyatu tarbiya walidalik tarbiyadu caam ahaan waxaynu naqaanaa inay tahay camaliyo haadif ah oo dan laga leeyey oo danta laga leeyahay ay tahay libinaa'i albashariya waxa wax loo tarbiyadaynaya ay tahay in bini aadam la dhiso ama tarbiyadu waxay ku tilmaamayaan inay tahay waa altanmiya alinsaaniya qofka bini aadamkaa in la dhiso oo loo dhiso sidii loo xaqiijin lahaa sacaadadiisa adduunyo iyo tiisa aakhiraba sidaa awgeed waxaan leenahay madrasadu ama dugsigu ama iskuulku waa mu'asaso mujtamacuu samaysto waa mu'asasa bulsho ama mujtamacay samaysato si ay ugu guddo aragtida ay tarbiyada ka rumaysan tahay yacni maadaama ay tarbiyadu tahay qaabkii bulshadu ay rabtay inay dadkeeda u soo saarto ama u kobciso ama liibaana duniya aakhiraba u gaadhsiiso madrasaduna waxa weeyaan waa mu'asasadii bulshadu ay u samaysatay inay qofka gaadhsiiso meeshaasi laga doonayey manhajka markaaynu nimaadno markaa manhajkuna waa adaadkii ama waa shaygii ay isticmaalaysay madrasadu wadiifadii la siiyey si ay u gudan karto idan manhajku wuxuu noqonayaa maxay madrasadii mujtamacu aasaastay aadaadkaay isticmaali lahayd ama adawaadka ay adeegsan lahayd si ay u gudato afkaartii tarbawiga ahaa ee bulshadu ay rumaysanayd sidaa awgeed manhajku bay dhahaan waxaa la yidhaahdaa waa weliid sharciya ama waa ilmo sharciyo ka dhasha bay yidhaahdaan mujtamaca iyo bii'ada si kale markaynu u tilmaamno manhajku bay yidhaahdaan waa wax loogu talagalay inuu buuxiyo ama se uu oofiyo baahi ay bulsha qabto environment ama bii'o xadidan ku noole si kale haddaanu idhaahda waxay yidhahdaan manhajku waa himilooyinka ama aamaasha mujtamacu uu leeyahay wixii uu ku xaqiijin kari lahaa sidaa awgeed waxay idhaahdaan ma jiro manhaj basharkao dhan ka dhaxeeya allaahuma ilaa waxyiga samaawigaa mooyaane laakiin bay leeyihin manaahijtu waa shay la odhan karo waطan iyo haqaafuu leeyihi yacni waa shay ay xukunto xuduud biawiyi waa shay uu xukumo environment ma dhici karta bay leeyihin in manaahijta laysu gudbiyaa oo manhaj ay umadi dejisatay in ummad kale lagu isticmaalaa waa khata tarbawiya oo cad bay ku tilmaamaan culamaa almanaahij aw tarbiya markay ka warramayaan sidaa awgeed waayo waxaa isbeddela laba deri sida loo kala horraysiiyo ama suurad bay idhaahdeen kitaabku sida uu sawiro ayaa manhajku aragtidu gudbinayay wax badan ka gediyi karta misaalan waa hore mar tilmaamanada siinaya basiita masalan dhulka marka aynu sawirayno waxaynu u naqaanaa inuu golobiye soo maaha waa qura laakiin macallimka caadigii marka uu rabo inuu wax sharxo ama buwaagta caadigaa marka wax lagu sharxo ama buug markuu wax ku qornaanayaan haddaad kuro ku muujiso dhinacyadeedii o dhan la arki kari maayo saxanka maaha marka uu de macallinku adawaadka tacliimiga isticmaalaya inuu soo bandhiga mooyaane laakiin balayn meel ah marka ay ku dhigan tahay kubaddii ma wada muuqanayso waxaa la rabaa ardayga in lamu loo muujiyo u arko sawirkii adduunka oo dhan sawirkaa adduunka sida ardayga loo tusayay manaahijta dunidu ku kala gedisanta yani hada almisaal albasiit sawir si ardayga looga dhaadhiciyo loo tusiyay manaahij ilcaalam ku kala gedisan yihin maalan manaahijtaynu inagu isticmaalno inta badan oo ah tii galbeedka inagaga timi lagana yaaba caalam alislaamina inuu tabacu yahay waxa ay sawirtaa aragti kooban oo sheegaysa in adduunku yurub ay bartamo u tahy ay miqyaas u tahy yacni yurub waa miqyaaskii wax laga qiyaas qaadanayay dunida inta kalena hareerahay ka xigtaa sidaa awgeed kubaddii waxaa laga jeexay xaggee kubaddu markay caynkaa tahay waxaa laga jeexay dhabarka meel dhula baa la kala gooye iyo bad international data lineky sheegeen ay yidhahdeen waktigaa isku bedel kamay kala goynin greenwich mean timekay yidhaahdaanna waxaa mara longitude iyo latitude longitude baa mare lagama kala goynin intaba meel khilaafsan oo kale laga kala gooyo oo dhabarka dambe ah marka dhabarka dambe laga kala gooyo sidaa loo soo bandhigo maxaa soo baxaya yurub oo dunida bartankeediiya dhinaca kan oo ay ka saaran tahay maxay khariidadii maraykanka iyo intaas ay ka saaran tahay dhinacan kale oo eshiya ka saaran tahay waxaa ka dambaysa ahdaaf tarbawiya waxaa ka dambeeya xataa musطalaxaadka cilmiga la isticmaalaya qaabka lagu saleeyey therfor markaasa waxaa lagu leeyahay halkani waa near east sharq اladna halkani waa middle east baa lagu leeyahay waa bariga dhexe xagganina waa beriga fog baa lagu leeyahay waa binisba ayo marka xaggee laga eegaabay beri dhow iyo beri dhexe iyo beriga fog tahay waa binisba marka laga eego urub algarbiya london iyo baris markaad ka qiyaas qaadato ayuu beriga dhow yahay shuuciyaddii iyo meelihii intii ku xigxigtay bariga dhexe noqonaya maxay mandiqadan carabta iyo muslimiintani degan fariski uu xaggaa yahay ardayga jabaniiska marka la rabo in loo dhigo nafsi lmas'ala waxaa loo arkaa khariidada halkaa laga jeexay inay qaldan tahay ardageera jabaniiska waxaa la rabaa in la fahamsiiyo mujtamac inay yihiin ilaahay uu siiyey dhul ah inay centerkii dunida iyagu yihiin beriya galbeed inay dunida iyaga ka xigto dabeetana golobka yaraayo caynkana midida waxaa laga geliyey atlantica ushankaa laga gelinaya haddaad golobka caynkana atlantica ushanka ka jeexdo sawirku siduu kala baxaya wuxuu kala baxayaa maraykanadiiyo waxaasaad xaggaa kasoo rogaysa xaggan ba imanayaan xagganna yurub baa joogta bartamaha maxaa ku beegan jabaan iyo eshiya ku beegan idan jabaan waxay tilmaamaysaa inay tahay dunida bartankeedii iyadu wuxuu sawirkaasi u muuqdaa markaasi dunida ina inay xaggan ka xigto ina inay xaggan ka xigto meel badana wuu ka kala dilaacay inta badan dhulkii wuu isku xidhiidhsan yihin idan alaska iyo maraykanka iyo waxaasi o dhaway dhankaasi iskaga xidhiidhsan yihin idan waxaan uga jeedaa inay manaahijtu leedahay wadanno inay saqaafo leeday inay environment iyo bia leeday inay culture ku xidhiidhsan tahay waxaan lagu heshiis ahayn kubaddaa yar halka midida laga gelinayo maadaama kubad halka midida laga gelinaya ay aragti la kala rumaysnaa bedelayso waxaad garan kartaa manaahijtu sida ay u kala fogaan karto waxa ay rumaysan tahay ama sida loo soo bandhigay ama noocay tahay walidaalik waxaan leenahay manhajku waa shay khatiira wax badanna wuu ku salaysanyah manhajta markaa fikro qadiimina way jirtaa fikro dambe xadiidina way jirtaa afkaarta qadiimka ah dee maadaama yurub iyo intani inta ugu badanle laynoogu saleeyo uun in griigii laga soo bilaabo markay griigiyo meelaha u celiyaan falasafada griigiya waxay rumaysnaayeen aragti odhanaysa tarbiyadu waa bimacna almacrifa intuu qofku xaqaa'iq loo gudbiyo ayuunbuu raboobaya marka xaqaa'iqda ha lagu takdiisiyo xaqaa'iq badan qofka ha loo sheego macluumaad badan hadduu helo isagaa saxmaya idan manhajkii tarbawiga ahaa ee greeg uu ku salaysnaa wuxuu ku salaysnaa in la la badiyo un qofka macrifada la siinayo waxay odhan jireen aladawati sabca bay isticmaali jireen toddoba shay baa dadka la beri jiray saddex xoog baa loo beri jiray afarna ciddii u baahan baa la beri jiray toddobada shay saddexda xoogga loo beri jiray waa naxwe balaago iyo mantiq bay odhan jireen saddexdaasi waa saddexda raggu ku kala sarreeyo aadka loo baro afar shayna tabac bay isaga ahaan jireenoo waa riyaadiyaadka iyo handasada iyo cilmi alfelak iyo yacni afar shay oo noocaasina toddoba shay baa markaa uu ku jiri jiray manahajtooda iyaga waxay fikradooda ku salaysnayd haddii macrifada qofku ay badato isbeddelkiisa nololeed inuu tiro badanayo maadaama macrifada badashadeeda loo baahan yahay waxay ku salaysnayd aragti a maxay saddex rukunleyday sheegi jireen oo ah altalqiin alxifd alistirjaac qofka in wax loo laqimo ilmaha yar oo wax loo sheeg sheego loo sheeg sheego lagu badiyo isna inuu isku dayo intaa inuu absorbgareeyo ama inuu xifdiyo kadibna hadhow imtixaanku markuu yimaado inuu wax kastoo la weydiiyo u maxay samayn karo istirjaac inuu soo tufi karo haadihi alusuul halaaa ayay leedahay bay idhaahdaan macallinku markaa wuxuu mas-uul ka yahay talqiinka ardayguna wuxuu mas-uul ka yahay maxay inuu xifdiyo hadhow macallinkuna waa inuu keenaa as'iladii keeni lahayd maxay istirjaac in lagaga sameeyo wixii dib looga soo celiyo laakiin markii ay horu martay waxaanay ku tilmaamaan aqoonta tarbiyada iyo aqoonta ay ku tilmaamaan psychologiga ama cilmi nafs bini aadamka iyo daraasadii lagu sameeyey waxa wax badan iska bedeleen qaabkii ay u fakeri jireen culammada manahajta dejiya iyo manhajka sidii loo arkayey wax aada u tiro badan labaa iska gediyey walidaalika xad bay gaadhsiisantahay axad culamaa'i tarbiya uu yidhaahdo ina atadakul fii manahiji qowm ama faragelinta lagu sameeyo buu leeyahay bulsha manhaj ay leedahay wuxuu u dhigmaa ama se uu la mid yahay faragelinta lagu sameeyo buu leeyahay xuduudda siyaasiga ee bulsha ay leedahay yani wuxuu leeyahy in ciidanku weeraro oo dhulkaaga la qabsado iyo in manaahijta lagu dejiyo waa isku macna buu leeyahay bale waxaa laga yaabaa in manaahijta lagu dejiya inay ka khatar badan tahay in dhulka lagaa qaado waayo mujtamacu waxa koowaada uu haysto dad iyo dhul weeyaan waxa koowaada ummad ee hantida ay leedahay dadkiiyo dhulka dadka qaalisan haddii dadka lagula yeesho dhulka waxba sheegi maayo waxa ka muhiimsan bay leeyihin marka inaad xuduudda ilaaliso waxa ka muhiimsan bay leeyihin inaad ilaaliso maxay xuduudda cuquusha ummaddaada yacni xuduuddeeda dhuleed inaad ilaaliso waxa ka muhiimsan xuduudda cuquusha ummadda inaad ilaaliso sida awgeed in bulsho la bedelo huwiyadeeda ama wax ay rumaysantay huwiyadu waa kelima huwa ka timid yacni qof ahaantaada iyo jiritaankaaga iyo dadnimadaada in la bedelaa waxay ka dhib badan tahay in la bedelo maxay macaalimtii dhulkaagu lahaa iyo sidii u ekaa idan macallinku bay yidhaahdaan isagaa ka khatarsan askariga waayo askarigu inta ugu badan le waxa uu ilaalinaya waa maxay waa xuduuddii dhuleed ee dadku lahaa laakiin macallinka waxaa loogu talagalay inuu ilaaliyo maxay xuduuddii aqaafadeed iyo dadnimo iyo mujtamac iyo diin iyo dhaqan iyo waxay dadku lahaa sidaa awgeed ba waxa la yidhaha maraykanka matalan sideetanaadkii marba waxay sameeyeen taqriir bay soo saareen taqriirka waxaa la odhan jiray nation at risk waa taqriir ay aada ugaga calaacalayeen bulshadan maraykan iyo siday u jabayso saa u ogsoontiin dee innagu waxa laga yaabaa in maanta la isugu faano waa ischool ku xidhan college london university ku xidhan ama ku xidhan maraykanka ku xidhan ama adawaad caynkaasi laakiin kaa baroorta ka taagan haddaad ogaan lahayd kumabaad xidheen ma tidhaahdeen waa ischoolkan ku xidhan iyo kaa maraykan baa intii wixiisii baadhaybu wuxuu soo saaray taqriir caana oo la odhan jiray nation at risk ummaddii khatarta ku sugnayd markaasuu reegan khudbadeeyey reegan markuu khudbadeeyeybu wuxuu lahaa manaahijtan maanta aynu haysanno haddii ummad kale aynugu qasbi lahayd buu leeyahy laactabarna dalika ictidaa'an saafiran buu lahaa manaahijtan aynu haysanno hadday ahaan lahayd waxaynan inagu dejina intay mujtamacaad kale ka yimaadeen dad kale aynugu qasbeen hadday ahaan lahayd waxaan ictibaarin lahayn buu leeyahy inuu yahay ictidaa xadgudub ummaddeena lagu soo xadgudbay waayo saa ogsoontihiin maanta maraykan iyo westrank iyo dhulkan gaar ahaan maraykanka oo kale public schoolska ama iskuulladii caamka ahaa iyo manaahijtoodii aad bay u dhinteen dadku wuu ka guuray waxaa loo guuray iskuulladii kanais bay lahayd iskuulladii kanaistana ma fadaaxadahooda waa maqasheen macallimiin khubata iyo qurun kale ka soo baxay waa laga guuray iminka maraykanka waxaa badan waxa la yidhahdo home schools in aabbaha iyo hooyadu ay aqbalaan gurigooda inay carruurta wax ugu dhigaan imtixaanaadkuna inay tagaan aanu nina aqbalin carruurtiisa in iskuolba u diro oo qaanuunkuna uu ogolaaday in guriga si caadiya uu qofku wax ugu dhigi karo oo laga daayo ilmahaba inuu iskuolka qabto alena marka manaahijtu waa qadiyad aada u khatar ah una baahan dadku inay in badan ka fekeraan in badan in la indhaindheeyo muraajaca tiro badan in lagu sameeyo tatwiir in lagu sameeyo wax badan in laga bedelo maadaama aynu leenahay manhajku waa noocaasi waxaan leenahay manhajku cinda almutakhasisiin fi cilmi almanaahij yani ashyaa badan buu koobaa waxa ay manhaj yidhaahdaan marka la isugu yimaado waayo manhajka waxaa soo gala ahdaafta tarbawigaah ee laga leeyashay waxaa soo gala muxtawaha cilmigaah ee mawaadda waxa lagu qorayo waxaa soo gala kitaabka madrasigaa laftiisa oo si gaara loo eego waxaa soo gala macalinka iyo sidaa loo traingaraynayo waxaa soo gala ardayga iyo da-aadda laga rabo ama waktiga la rabo in la hayo waxaa soo gala madrasada iyo qaabdhismeedkeeda sida looga fekerayo waxaasoo dhamme waxay idhaahdaan fii cilmi tarbiya waa arkaan ka mid ah manhajka oo cidda manhajka dejinaysaa intaasoo dhan waa inay ka fekertaa bay leeyihiin sidii ugu qumanayd inay udhigi inay u dhigto shayga koowaad ee ugu weyne manhajka xukuma waa waxaa loo yaqaano alahdaaf atacliimiya hadafka aynu tacliimta ka leenahay muxuu yihi maxaynu dadka wax u baraynaa maxaynu ka rabnaa inay bartaan muxuu yahay tarbiyadu bay idhaahdaan waa camaliya suluukiya oo waxa weeyaan qof la rabo ixdaathu suluukin mutawaqac lada talaamiid bay idhahdaan waa dhaqanaad rabto qofku markaad waa waxaa u dhigtay inuu dhaqan kaa yeesho saa awgeed waxa koowaad ee la xadidee manaahijta ugu khatarsane waxa weeyaan maxaynu ka rabnaa inaynu soo saarno dadkani soo baxaan ahdaaftaasi way kala gedisan yihin wax waxay idhahdaan alahdaaf alculya ahdaafta sare ummaddu ay leedahay ahdaaf alculya inta badan waxaa dejiya kow diimaha iyo dhaqamaday dadku haystaan waxaa dejiya dawladda iyo bolosiga ay leedahay maalan shuuciyadu ahdaaf gaara bay leedahay qof gaaray doonaysaa inay soo saarto nidaam gaaray rabtaa inay wax u soo saarto dawladda dimuqraasiyada iyo capitalismka iyo aragtida reer galbeed aaminsani nolosha waxbay ka aaminsantay waxay nolosha ka aaminsan yihiin qof aaminsan baa la rabaa in la soo saaro qofka muslimkiina nolosha waxbuu ka aaminsan yihin waxa uu nolosha ka aaminsan yahay ayaa la rabaa qof ah in la soo saaro idan ahdaafta sare ee la yidhahdo alahdaaf alculya intaan manhaj laba qorin wax uu doonaba ha noqdee waxa la xadidaa kow ahdaafta sare waxay yihiin مثلا علماء التربية عند المسلمين waxay yidhahdaan أهداف العليا waxa weeyaan insaan صاaلixa in la soo saaro bay idhahdaan insaan صاaلixa insaan صاaلixa maxaa loo yaqaano bay idhahdaan waa insaan calaaئqda uu la leeyahay khaaliqa ama alle subxaanaه وataعaalى kownka nolosha basharkan kale ay calaaئq la garanaya ay tahay bay idhahdaan الأهداف العليا للتربية الإسلاamية waxa weeyaan bay leeyihin inuu soo saaro insaan cilaaqada iyo isaga iyo rabbigii ka dhaxaysa ay tahay hiya alcibaada idan insaan mutacabida insaan cibaadaysanaya inuu soo saaro ilaahay ku xidhan waxay dhahan waa inuu soo saaro insaan cilaaqada isaga iyo kownka ka dhaxaysa ay tahay cilaaqati taskhiir masalan fikirka garbiga ahi waa mas'alati siraac wax loo yaqaano in dabeecada la qahriyo ama laga xoog badiyo ama caynka laakiin aragtida islaamiga taa maha aragtida islaamiga waxa weeyaan dabeecada dhammaanteed inay tahay mid ilaahay adiga kuu sakhirayba adigu sayidaha inaad tahay musakarna inay kuu tahay wasakara lakum alarda wa intaad sakara ku aragtay qur-aanka waad garanaysaa la tilmaamayo idan cilaaqada adiga iyo idinka dhexaysa kownku inay tahay cilaaqati taskhiir idan inaad adigu sayidkeedii tahay oo lagugu talagalay inaad waxaan isticmaasho sida ugu fiicanna inaad u isticmaasho waxay leeyihin cilaaqada adiga nolosha kaa dhaxaysa qofka muslimka uu rumaysan waa maxay hiya alibtilaa alibtilaa yani nolosha iyo qofka bini aadamka xidhiidh ka dhexeeya muxuu yihi waa alibtilaa imtixaan nolol imtixaana baad gelaysaa idan alahdaaf alculya tarbawiya qofka muslimkii uu rumaysan yahay ama bulshada muslimka ay rumaysan tahay waa inuu manhajku mid hagaya yahay oo xaggaasi qabadsiinaya waxaa kaloo la mid ah alahdaaf alqariiba waxay yidhaahdaan ahdaafta dhow ahdaafta dhowi waa maxay waa ahdaaf kow sana daraaseedyada ku xidhan masalan caalamka maanta aynu joogno dugsiga hoose dhexe qiimayn gaaru u leeyahy waa qiimayn ah in la soo saaro qof waxna akhriyi kara waxna qori kara bulshada uu la nool yahay nolol maalmeedkeeda la qaybsan kara qof dadku waxa ay hayaan la macaamili kara inuu soo baxo walidalik maadaama hadafku uu kaa yahay cindahum maanta way ka saareen wax loo yaqaano maxay raasib ma jiro waayo qof aad rabto dee inuu mujtamaca ka dhex baxaa ma jiro qof baa jira aanad la rabin inuu mujtamaca ku biiro ma jiro qof kasta waxaa la rabaa sanawaad tirsan noloshiisu markay gaadho inuu bulshada ka mid noqon karo qof la rabo in bulshada laga reebaana ka mid noqon karin ma jiro sanawaadkuna way xadidan yihiin maadaama ay xadidan yihiin bay leeyihin qof dhici karaaba ma jiro saa daraaddeed caalamka maanta caalam algarbi ama caalamka intiisa badan asanawaati tisca alula ardayguma dhaco wax saaqida la yidhahdo ardayga ma kalaasin ka dhaco kalaasin ku hadhay ma jiro waayo qof ardayda cimrigaaga ka hadho cimri kale ku hadh taasina macquul maaha bay leeyihin waa inuu qofku cimrigiisii la socdaa da'diisii la joogaa bulshada markii uu soo qaan gaadhayay lix jir iyo sagaaladaas ugu darto shan iyo toban jir meelahaasi inuu bulshada uu fahmi karo nolosha caadiga ah waxa lagu hayo intaa kadib ay waxay ugu daraan saddex sanoo xirfada si uu siddeed iyo toban jir markuu u gaadho uu noqon karo qof sidiisa u xoogsan kara ama uu noqon karo qof tacliim caaliya qaban karo hadduu rabo inuu tacliim caaliya usii socdo waayo ardaygu markuu dugsiga salagaalaad ka baxo ayay waxay ku qiimeeyaan muyuulkan ardaygu uu lahaa aqoontiisu noocay u ahayd marka waxaa jooga culamaa tarbawiyiina iyo niman psycholojiyiina iyo niman sociala oo iskuullada ka tirsan oo ardada iyo la taliyayaal u ah oo ardada talabixin siiya oo arday kasta meesha uu dooranayo iyagaa talabixin ka siiya markuu ardaygu kalaaska sagaalaad ka soo baxuu u imanaya dabeetana uu ardayga waxaa loo keenaya faalkiisa iyo dhan doseygiisa eegayaan waxay ardayga eegayaan su-aalaha la weydiinaya zakaagiisa qiyaasayaan waxan bay eegayaan kadib talabixin baa la siinaya adigu waxaad ku fiicantay baa la leeyahay inaad munuqmaal noqoto waxba jaamacad ha doonanin xirfadaa gal laydhkaa waxaas adigu ku wanaagsantay waxaa qabo adigu xaggaa u weeco waa la kala duwaya bulshada oo dhan waxaan leenahay markaa ahdaafta aynu ka leenahay ee dhow masalan isku mid noqon mayso casrigii hore casrigii hore waxaa ahaan jiray ama muslimiintii hore qofku markuu shan iyo toban jir gaadho dee inuu mujtamaca ka mid yahay inuu guursan karo xoogsan karo meeshuu doona u ka dhici karo laakiin maanta nolosha joogto qofka shan iyo toban jirkii waa midh un ciyaalka ka mid ah ama lix iyo toban jir ama meelahaas yacni nin guur lala hawaysanayo ama guri samaysan karaya ama caynka maaha idan bulshadii hore yacni imaam shaafici markii la tarbiyeynaya wixii loogu talagalay shan iyo toban jir markuu noqdo ama toddobiyo toban markuu noqdo halkuu istaagi doono waxaa laga yaaba bulshada muslimiinta ee waktigaasi selafka ah inay rumaysnaayeen inuu toddobiyo toban jir mufti ugu noqon karo ummadda ama uu noqon karo yacni nin aabba oo reerlo ah caynkaasiya idan qof loo train garanayo inuu noocaa noqdo waa inuu noqdaa manhajka daraasiga uu qaadanaya marka waa inuu noqdaa manhaj qofka kan u soo saari kara inuu halkaa joogo laakiin bulshada maanta joogta waa maxay hadafka ay ka leedahay maanta waddankan yar aynu joogno somalilan shan iyo toban jirkeeda maxay hadafka ka leedahay maxaa laga rabaa inuu qabto inanka shan iyo toban jirka ee somalilandiiska ah somalilanderka shan iyo toban jirka ah ama somaali weyn isku soo dar inanka shan iyo toban jirka ah hadafkay ka leedahay muxuu yihi maxaa la rabaa inuu noqdo waayo waxaan la dhigayaa macluumadu qiimo ma samaynayso haddaanay nolosha wax ka taraynin macluumadu qiimama samaynayso haddaanay nolosha wax ka taraynin qofka inta wuxuun la isaga sheeg sheego loo sheeg sheego dagaalkii labaad ee dunida dhacay maraykan iyo qoladaas ee sidiisho qoladaasaa la jebiyey hadhowna loo sheego haddana waxoogaa kaloo la yidhahdo waa taariikh kaloo yara meel kale looga sheego in xisaaba loo sheego la yidhahdo waa beersantay waxaani maxay tarayaan waa inay noqdaan waxaad ugu tala gashay qofka kale inuu bulshada kaga dhex faa'iidaysto waayo waxa qofka wax loo baraya in dadka lagu daro waxa wax loo barayaa ummaddani aqaafadii iyo dhaqanka iyo waxay rumaysnayd qof le in mujtamaca lagu dari karo idan waa inay ahdaafi jirtaa mujtamacu uu ka leeyahay cumuuman marka la eego waxgaradkiisa aqoon-yahankiisa siyaasiyiintiisa dadkiisa dhaqan yahanadiisa wixiisani aragti ay ka leeyihin waa inay jirtaa da'da tan wixii loogu talagalay inay bulshadan ka ahaato markaas baa la garan karaa manhajka loo dejinaya waxa uu noqonayo ile manhajku wuxuu ku salaysan yahay hadafka tacliimiga ah hadafka tacliinta laga leeyahy waxaan imaha wax laga barakaysanayo dee qur-aan imun baa laga barakaystaa iyo diin iyo qofku inuu inta qaato waxaan kale baraka laguma helo idan waxaa loo baranaya waxa weeyaan in qofkan dadka lagu daro waa in markaa la garan karaa waxani qofka maxay ku darayaan xagge ay gaadhsiinayaan sidaa awgeed waxay idhaahdaan أهداف بعيدة وين جرتها ومنهجك حكمته وأهدافتا إسلامية جودة إنه عالم الإسلام مدن لو داقة إنه وين نقطة وإن كجد السنان إنه أهدافتا جودة شيوعية دو أمسنت أما كابيتاليزم كأمسية أما الدين لا وكلا وأمسية وين جرتها بين لأن أهداف محددة oo sanawaadkaasi wixii loogu talagalaya waa inuu jiraa hadaf ka soo sokeeya xataa iyo sanada daraasigaa maxaa laga rabaa maxaa laga rabaa ilmaha kalaaska koowaad dhigtay maxaa laga rabaa ka labaad ninka dhigta maxaa laga rabaa inuu garto ka saddexaad ninka dhigta maxaa laga rabaa inuu garto ka afraad qofka dhigta maxaa laga rabaa inuu garto marka la garto wixii laga rabay ayaa la garanayaa curriculumku qaadan lahaa ayaa la garanayaa manhajkii daraasiga ahaa ee uu qaadan lahaa bale waxay yidhaahdaan waa inay caddaataa xiisadu danta laga lahaa macalinku markuu xiisad dhigayo waa inuu garanayaa hadafkanuu rabo inuu xiisaddan ku xaqiijiyo oo marka xiisaddu ka dhammaato hadafkiisii inuu gudbiyey iyo inaanu gudbin ardaydu inta ay qaadato iyo inta aanay qaadanin waa inuu qiimayn karaa waayo xiisad waliba sideeday u qiimaysantay maadadoo dhamme marka laysku daro sideeday u qiimaysantay sanadkao dhan marka laysku daro sidiisii u qiimaysan yahay dugsiyeedka wada socda ama elementary ha noqdo ama dugsi dhexe ha noqdo ama dugsi dhexe iyo elementary la isku dara ha noqdo sibuu u qiimaysan yahay ahdaaftaasi waa inay caddahay marka la rabo in manaahij la dejiyo waxyaabaha mukawanaadka manhajka xukuma waxaa ka mid ah almuxtawa muxuu sidayaa marka ahdaaftii markaynu isla garannay caamka ahayd ama fadfaadka ahayd ee aynu caddayno ahdaaftaasoo dhamme noociyaadka ay tahay waxa labaad aynu isweydiinaynaa waxa weeyaan muxtawayaasha uu sidaya muxuu yahay siduu se u qoraanaya waa qadiyad kale oo ay aada uga warramaan muxtawuhu waxay yidhaahdaan kow waxaa loo baahanya inuu yeesho sidqi lmuxtawa wuxuu inuu dhab yahy yacni nadariyaad iska baatila inaynan dadka u dhigin ee wax xaqaa'iq cilmiya iyo wixii aaraa bashariya u baahan in loo tusiyo inay aaraa bashariya tahay yacni wuxuu inuu sidqi yahay bay yidhahdaan ama masaadirtii laga soo qaatay inay mawhuuq tahy oo bug marka la qorayo dee maraajicii masaadir iyo meelaad wax ka soo qaadataa jirta inay mawhuuq tahay hadda huwa shay awal bay yidhahdaan shayga labaad waxay yidhaahdaan muxtawaha shaygu ku qorani waa inuu yahay mid casriga qofku uu nool yahay la socda iyo bulshada uu ka tarjumayo maalan haddii bugga aad dhigaysaa maqaayista maalan ku qoran ay tahay rodol iyo nus rodol iyo mail suuqa waxa laga isticmaalayaana uu yahay garaam iyo kiilo iyo kilomitr waa maqaayis qaldan waayo waxaanu la soconin mujtamacu wuxuu isticmaalaya qofkan ma rabtid meel kale uuma traingarinayso qofkani waddankan inuu ka mid noqdaabaad rabtaa inuu suuqan siduu la macaamili lahay ee nolosha tan inuu fahmaabaad rabtaa idan waxay idhahdaan waa inuu noqdaa waxan muxtawaha meesha ku qorane waktiga uu qofku nool yahay mid raadaynaya waa inuu noqdaa bay idhaahdaan mid itisaaq la samaynaya waaqaca ijtimaaciga ee bulshada ay ku nooshay waxaa kaloo la yidhahdaa muxtawuhu shaygu waxaanuu ka kooban yahay waa inuu noqdaa mid mulaa'imu ah liquduraati talaamiid psychologigu wuxuu soo kordhiyey waxa weeyaan in la daraaseeyo qofka bini aadamkaa loo daraaseeyo sanad kasta iyo waxa iska bedela loo daraaseeyo caqli ahaan intuu qofku koro jidh ahaan intuu koro biological ahaan intuu isbedeli karo faham ahaan intuu kori karo luqa ahaan intuu qaadan karo wax walba in qofka la qiyaaso culumtan la yidhaha markaa cilmu nafs waxa uu ku salaysan yahay in la fahmo qofkan bini aadamka loo yaqaano iyo siduu u koro maadaama qofka bini aadamka iyo siduu u koro la eegayo manhajku waa inuu yahay mid u qiyaasan qofka iyo da'diisa manhajkii shan jirka loogu dhig loogu talagalay haddaad toba toddoba jirro u dhigto waa manhaj qaldan waayo waxaa loogu talagalay ilmo shan jire caqligii inuu la hadlo caqli ka weyn markaa waad luminaysaa caqli ka weyn baad dib u soo celisay haddaad soo qaato manhaj toddoba jirro loogu talagalayo siddeed jirro oo aad shan jirro iyo lix jirro u dhigto bay leedahay waad dadejinaysaa qofka capacitigiisii waxaan ahayn ayaad rabtaa inaad saaro waayo da' kastoo ilmuhu uu jiro maala waxay qiyaasaan qofku imsoo eray buu luqada ka yaqaana waxay leeyihin qofku markuu da'da laba jir soo dhaafay ilaa saddex jir intaasoo eray buu yaqaanaa bay leeyihin afka uu dhashay markuu saddex jir ilaa iyo lix jir marayo intaasoo eray buu yaqaanaa bay leeyihin da'du uu dhashay idan luqadu sitayba wax ka badan hadday u baahan tahay waxaan aad dhigaysaa siduu u fahmayaabaa isweydiinta leh yani qofka qaamuuskiisii lugawiga ahaaba wax ka badan hadday tahay waxaana aad sidaa siduu u fahmaya manaahijtu markaa waxa koowaad ay qiimayso waxaa ka mid ah in la qiimeeyo qofka iyo da'diisa walidalik baa caalamka maanta nidaamka cusube maanta uu dunidu isticmaala waxa weeyaan ma qiimeeyaan qofka iyo intuu yaqaano ee waxay qiimeeyaan qofka iyo da'duye haddaad meel tagta carruurtaada oo midi shan jir yahay midi lix jir yahay midi toddoba jir yahay waxaaba laga yaaba adiga kii shan jirka inuu qur-aankaba ugu xarfaansanaa markii aad xagga ka tagtay marka la yidhaahdo un waxa la odhanaya kaana shan jirrada u geeya kana lix jirrada ku dara kana toddoba jirrada ku dara waay bay leeyihin mawaadda uu dhiganayo waxay ku qiimaysan tahay maxay da-du qofkani marayo waxay ku qiimaysan tahay qofkani caqligiisu intuu gaadhsanyahay waxay ku qiimaysan tahay qofkani inta uu kursiga fadhihi karo waxay ku qiimaysan tahay qofkani inta uu fahmi karo waxay ku qiimaysan tahay qofka kan iyo suluukiyaadkiisa inta laga bedeli karo maalan haddii manhajkaaga daraasigii lix jirka salaada uu dhigayo uu qaldanyayde nebigu wuxuu ihi toddoba jirka ha loo dhigo qofku markuu toddoba jir manhaj lix jirka salaada u dhigaya yacni waa manhaj dadejiyey qofka intii loogu talagalay waxay ahayd inuu salaada dhabarto iminka carruurta waxaa laga yaaba inaad aragto masaajidii carruurta xagga kale u qalbido waayo saddex jir iyo afar jirray wadaadadu ka soo buuxiyeen iyagoo raba inuu hasii barta bay leeyihin hasii barta waa sax laakiin waxay ahayd aad guryaaya waxaa kusii bartay xadiidkii nebigu wuxuu sheegayaa toddoba jir markuu yahay in la baro maxay salaadii iyo kayfiyaadkeedi iyo waxay ahayd in la baro idan waxay idhaahdaan waxa ugu fiican ee la rabo muxtawaha la dhigaya inuu ka fakeraa waa inuu mua mulaa'im u yahay لqdرaaت التلاamيd waa inuu mulaa'im u yahay bay idhahdaan فuruuqda الفuruuq الbaشhariya claas baa wada jooga laakiin claasku isku caqli maaha isagoo isku siniya ayuu mid caqli badan mid caqli yar mid laba shubka ay ugu dhacdo mid mar shubka ay ugu dhacdo ayuu kala yahay ardayda calaaska udhigaysa waxaa laga yaabaa midna markaad canaawinta ugu horeysaba qorqortid inuu kula socdo midna waxaa laga yaabaa far waaweyn ilaa aad ku dhigto oo inta ugu dambaysa aad ka shaqayso oo marka ugu dambaysa aad gaadho ma inaynu hore u dhigin macallinka waxaa loo train gareey yacni macallinnimada rasmigii waxa weeyaan inaad kalaaska o dhan wadi karto macallinku markuu soo galo dhowrka heeheeda kuu badiyo una farta taaga haddaad la socoto aad intaa un hore u sii erido waxaa laga yaabaa kalaaskaagii oo labaatan ka koobna afar un inaad wadato oo afartaasuun adigana waxaad tidhahda ma afartaasuun ka jawaabaan afartaan un aad la socoto adiguna miqyaaskaagu waa afartan noqda aad bay u qaldantay الفروق الفردية وين لا إلى في المناهج وفي علم التربية مثال بسيط نبي صلوات الله وسلامه عليه سحاب تربية سماها سحاب تربية سحابة سيوح إلى الفروق ضد فردية مثلا صحابة وحكم إذا قاروا النبي كوري صلوات الله وسلامه عليه فلان يعني نعم الرجل فلان الذهبين كنت كان لها فعن كما هين حديث ابن عمر والنبي كلها ليه wuxuu ku ammaanay maxay inuu nicma rajul yahay hadduu u kaco maxay salaatu leilka waxaa ka mid ahaa mid weliya bilo ku maray isagu inaanu shan salaadood ka badin doono imsaa laygu leeya yidhi uu nebigu yidhi shan oo dabeete yidhi intaa kaba kordhinayo maxaa soon laygu leeyay inta uu yidhi intaa kaba kordhinayo wax walba intii ugu koobnayd markuu qabsaday kama kordhinayo uu yidhi wuxuu nebigu ku yidhi maxay aflaxa in sadaq waa liibaanay baa la yidhi maxay furuq fardiya buu ilaalinayay saxaabada waxaa ka mid ahaa mid ay islaantiisa ka soo ashtakootay indhahaba ma kala qaada ilaa cadceed qabata mooyaane soo kama mid ahayn safwan ibnulmucatal xadiidkii abi daawuud muxuu sheegayey waa tii tidhi ninkaygu saddex shay oo qur-aanka markaan salaa salaada tuko qur-aanka akhriya wuu idilaabay tidhi soo kama ahayn haddaan soomana wuu iga jebiyaa salaadana uma kacbay tidhi ilaa iyo maxay cadceedu ay kicisa mooyaane safwan buu nebigu u yeedhay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh safwan ibn mucatal oo saxaabigii jaliilkaa garanaysaan xadiiatulifki ninkii lagu been abuurtay ahaa ee ilaahay tabri'adiisa cirka ka soo dejiyey safwan wuxuu yidhi maxaa jiro dee qur-aanka dhowr suuradood unbaa naqaanaa buu yidhi intiiba iga akridaa iidaa baan ku yidhi intaan iga aqaani hadduu qur-aanka aad taqaanaa e akriso wuxuu nabigu ku yidhi waa idin wada deeqaysaa iska wada akriso wa idinku wada filo tahay wuxuu kaloo ninkakani sheegtay inaanu gabadha haweenkiisa ka maarmin waa kii nebigu u tilmaamay yacni waxaan ramadaanta caadiga ahayn bikayri idni inaanay soomi karin wuxuu kaloo sheegtay qadiyad kaloo biology kala wuxuu yidhi reerkan ka dhashayba cadceed oo kicisa mooyaane qof indha kala qaada ma lihin wuxuu ku yidhi nebigu markaa toosto tuko markaa toosto tuko yani ninkani ciluu sheegtay ma aha habeenkii buu soo jeedaayo deetana intuu labiiyo tobanka gaadhaaba salaada subax ka tagtaa kaa maaha anigan wuxuu sheegtay maxay xanuunaa in hadday dhinaca dhigaan inaanay beerkoodu kicinba ilaa cadceedi ku dhacda mooyaane dabeetana nebigu wuxuu ku yidhi maxay markaaso waa furuuq tarbawiya haddaad dadkao dhan ka wada rabto inay ibnu cumar iyo abibakar iyo cumar iyo cali wada noqdaan hayru macquul mujtamaca markaynu tarbiyanayno haddaad dadkao dhan ku tarbiyayso salaadda marka la tukanayo subxana allah subxana allah saddex goorna inta madaxa la dhigan la yidhaahdaana iyana waa hayru macquul yacni adna tarbiya dadka ha siinin oo ha ka dhigin uun qof waliba imika soomaalida o dhanba waxay uhaysataa marka la sujuudo in saddex goorun subxaanallah la yidhaha wax kaloo la sheegay inaana jirin waayo adnihii baa lagu tarbiyeyey waayo fiqigu wuxuu qoraa inta ugu badan le maxay inta ay wax ku ansaxayaan intaa waa ku burtaa intaa waa ku asaxdaa intaa waa saxiix laakiin waxay ahayd dadka marka la tarbiyanayo inaan lagu tarbiyanin maxay the least point halka ugu hoosaysa inaad ku tarbiyen halka ugu sarraysana inaad ku tarbiyen dadka wixii kobci karaya inaad kobciso wixii aan halkaa gaadhayna dee ilahay baa furuuqdan fardiga u sameeyey inaad halkiisa ku hayso oo cala alaqal inuu waajibaadkana fuliyo xaaraantana inuu ka dheeraado meeshaa inaad ku hayso namad qura dadka kama wada helaysid yacni namad qura inay soo wada baxaan classka ardada kugu jirta waa nooca mukawanaadkooda caqligaabaa kala gedisan gurigay ka yimaadeen iyo ihtimaamka tacliinta laga siiya kala gedisan sida ay loo kobciye ama loo barbariya kala gedisan geneticska ay leeyihin baa kala gedisan idan waa inuu manhajku yahay manhaj ilaalinaya maxay alfuruq alfardiya muxtawa almanhaj waa inaanu ku salaysnaanin ardayda inta ugu dakisan haddaad dee maalan iminka germany waxay leeyihin iskuulo gaara oo loogu talagalo dadka marmuuqiinta ah waxaa laga yaabaa inaad iskuulladaasi inaan lix jir oo secondary level dhigta in la arko yacni calaaska lixaad baan ujeedaa inaan ah oo secondary level sii dhamaynaya ama ku dhex jira waa iskuullo si gaara loogu talagalay ama wax gaara lagu tarbiyanayo laakiin manhaajta caamka ee ummadda loo dhigayo marka laga fakerayo waa in la ilaaliyo alfuruuq alfardiya oo waa inaanu manhajka muxtawihiisa ku salaysnaanin ardayga ugu intelligentsan iyo wuxuu fahmi karana waa inaan ku salaysmin ilaa ka u hooseeya ilaa ka u sarreeya ee siniga da'da wada wadaaga ee lix jira ama toddoba jira ama siddeed jira wada ah waa inuu noqdaa manhaj wada qaadi karaa waxay yidhaahdaan waa inuu ilaaliyaa bay yidhaahdeen muyuulu talaamiid waxay ku sheegaan yacni manhaj waxa la barbaarinaya waa maxay waa qof bini aadama qofka bini aadamkii wakti kasta uu joogaba jidhkiisa iyo afkaartiisa iyo caqligiisa waxbaa kora waxa kolba markaa koraya in la dedejiyo laakiin waxaan koraynin ama aan markaa ka fakeraynin ama caqligiisa ku jirin inaad waxba uga dhigin yani matalan ilmo lix jira haddaad zinada uga warranto ka warran yani mukawanaadkiisa caqligaaba kuma jirto waxaanaad ka warramaysaa mukawanaadkiisa caqligaaba kuma jirto baabkan aad ka war sheekaynaysa iyo waxaanaad ka warramaysa o kale waxaa laga yaba wadaadku inuu jiraa ninkan xaaraanta ha sii nace aad iminka usii sheeg sheegtid maxaad sheegi waxaanaad ka warramaysaaba caqligiisaba kuma jiro idan waxay yidhaahdaan waa inuu wuxuu ilaalinayaa maxay muyuulka qofku uu leeyahay oo dadku muyuulaad kala gedisan doonitaan kala gedisan waxyaabo kala gedisan oo tiro badan buu leeyahay idan waxay yidhahdaan ardayga iyo baahidiisu manhajku ilaaliyaa markaa manhajkan la qoraya muxtawahani waa inuu yahay mid ilaalinaya ardayga iyo baahidiisa matalan waxay dhahdeen muxtawaadka ay ka warramaan waxaa ka mid ah alkitaab almadrasi matalan ka buug ahaan marka laga warramayo buuggu waxay dhahdaan waa inuu luqa sahala ku qoran yahay waxaa laba dariiqo oo a jira qofku afkii uu dhashay in wax loogu dhigayo iyo af aan u dhalan in wax loogu dhigayo waa laba dariiqoo aada u kala fog bugaagta loo dhigaana aad bay u kala jejeedhaan innaga laakiin waxaa laga yaabaa inaynu sidana manhaj loogu talagalayba maxay nin af carabi ku hadlaya matalan yani ilmo gurigooda af carabi laga hadlo af carabi ku hadlo luqadiisa waa asalkii ay carabi tahay manhajkii loo dhigay wuu ka gedisan yahay manhajka loo dhigo maxay qof af carabigu foreign language u yihi yani hayri naatiqiin iyo naatiqiin biluga waa kala nooc sida wax loogu dhiga nin afkiisii hooya wax ku dhiganaya iyo nin af kale wax ku dhiganaya sida wax loogu dhiga waa kala nooc idan manhajka aad dhigaysaa luqada uu ku qoraya luqa sahala waa inay tahy oo weliba ictibaar siinaysa qofku inuu yahay luqadiisii asalka ahayd waxa wax lagu dhigaya iyo inuu yahay maxay luqo aan ahayn tiisii asalka ahayd aan ahayn waa inuu yahay kitaabku mid siinaya da'da qofka iyo inta uu jiro waa inuu yahay bay leeyihin xataa ashkaaltiisa daahirka ahy carruurta waxay idhahdaan midabadu sibay usoo kala jiitaan marka buugga midabaduu leeyahay wax badan bay sheegaan nimankan wax sheeg sheegaa saa daraaddeed wax badan baa loo eegaa bay leeyihin xataa buuggu midabku yeelanayo iyo sawirada ku sawiraanaya noocay u ekaanayaan walidalik waxay eegaan waxaa ka mid ah buuggu sida uu qoraanayo laba nidaam baa jira oo la kala raaco mid waxay yidhahdaan nidaam ilmanطaqi nidaam ilmanطaqigu wuxuu eegaa bay yidhahdaan maadada lafteeda qofka ma ilaaliyo marka maadada waxaa loo sameeyaa tasalsul manطaqiya si logicala maadadan looga fekeraa maala maadat taariikh maxaa xukuma azamn taarikh baa xukunta taarikh marka la dhigaya maxaa xukuma zaman markaasay u kala horraysaa loo soo wadaa un waxaasaa berigaa dhacay kadib baa waxaanay dhaceen kadib baa waxaanay dhaceen idan tasalsulka taariikhiga ahi sida daris duruusta ay u soconaysaa wuxuu ku xidhay inta ugu badan le maxay sidii u kala dambeeyey ama u soo kala horreeyey masalan maadada bay yidhahdeen chemistry haddaad dhigayso waxaa xukumo bay yidhahdeen albasiit ama atabsiit watarkiib sida compoundisku ay u kala fudud yihiin baa xukumo bay yidhahdaan oo waa inuu wuxuu kuwa ugu sahalsan la dhigaa sidaasi uu u soo kaca matalan physics markaad dhigaysa bay yidhahdaan tasniif baa xukuma marka waxay yidhahdaan ka maada ahaan marka looga warramayo qaab baa jira buugga chapterskiisa la ysugu xogsiiyo waa nidaam ka mid a nidaamada loo dhigo manaahijta culamaai nafsigu nidaamkaa way diiday ina mid ka gedisan bay leeyihin darbiya alxadiida culumtaasi qolada dhigataa qaybo ka gedisan bay leeyihin oo ku saabsan tasalsulka uu buuggu yeelanayo ay leeyihin maadada maaha muhimmadiye waa ardayga annagu markaa indhaha ardaygaan wax ku eegaynaa bay leeyihin indhaha mutakhasiska maadiga ninka ku takhasusay sida uu arkay inay maadadu u kala sarrayn karta u eegi mayno ee waxaanu eegaynaa ardaygu sida uu kori karo iyo kolba wuxuu u qaadan karo idan xataa waxaanu leenahay waxa aragtiyuu ku kala gedisan yihin jabtariska buuggu uu ka kooban yahay siduu u qoran yahay aqoon bay ku salaysantahy ku salaysan qaabka loo qiimaynaya in jaabtaradan la ysugu xigsiiyo ee loo kala dambaysiiyo walidaalik baa dariiqada maalan buugga madrasiga ah dhowr dariiqay isticmaalaan in buugga madrasigii dariiqada uu qormaya ay noqoto waaxid min alkhubaraa in la yidhaahdo soo qor ceebay u sheegaan waxay yidhaahdaan in dariiqa almusaabaqa la sameeyo oo aqoon-yahanada fununta ku takhasuso dhan in la yidhaahdo lix jiro buuga soo qoroo kii ugu buug fucnaada laga qaato oo dariiqo ka mid ah waxaa kaloo ka mid a bay yidhahdaan dariiqada yacni buwaagtaasi loo qoro taaliifka mushtaraga ah oo in la isku daro koox mucallimiin iyo mushrifiin ah yacni dadkan buwaagta dhiga laftooda koox ah iyo mushrifiinta inspectorska kuwana koox kuwaasi ka tirsan oo lagu daro bay idhaahdeen dadka maadada takhasuska u leh maalan hadday maadada fysigiska ahayd khubaradii fysigiska maadada tan taqaanay oo lagu daro bay idhaahdeen mutakhasisiin fii cilmi tarbiya wasuluuk dadkan ardayga iyo sida wax loogu dhigo iyo da-aadiisa iyo muyuulaadkiisa iyo waxa uu baahan yahay ku takhasusay oo lagu daro bay idhaahdeen dadka faniyiinta ah ee fanul ikhraajka ama dabaacada ha noqoto ama sawirada iyo kharaa'idkan iyo waxaan ardayga wax loogu bayaamiye ha noqoto dadka waxaas ku takhasusay intaasoo la isku daray bay yidhaahdaan baa waxay qoraan hal bug oo laga yaabo kalaaska koowaad ama saddexaad in lagu dhigto yani inaga waxa laga yaaba inuu idinla fudud yahay un buuggana standar triga dhigta un buuggana standar fourka lakin waxa laga yaaba intaasoo caalim inta la isku daray inay soo dejiyeen manhaj ay dhigtaan maxay class one iyo two iyo three ay dhigteen muxtawaha manhajka waxyaabaha kobciya waxaa ka mida bay yidhahdeen ee ugu weynee u baahan in la raaciyo waxay ku tilmaamaan daliilulmucallimka oo ah buug aan ahayn kan ardada loo dhigo waa buug maadada ka maada ahaan ugama warramo inta ugu badan leh waa buug ka warrama macallinka inuu ka dhaadhiciyo ahdaafta laga leeyahy sabjigan uu dhigayo ka dhaadhiciyo ahdaafta caamka ee tarbiyada laga leeyahy ka dhaadhiciyo deris kasta inta aanu dhigin hadafka deriska kani uu sida iyo waxa laga rabo u sharxa macalinka wasaaisha kala gedisan ee deriska loo soo bandhigi karo si isagu u doorto markaasi wasaa'ilka ugu fudud idan waa buug labaad oo macalinka la siiyo oo macalinka wargelin dheeraada siinaya duruustaa u dhigi doono si uu isticmaalayo marka waa buug na ardaygaa leh midna waxaa iska leh macalinka kan macalinku wuxuu tawjiihinayaa sidii uu ardayga kan uu waxu tusmayn lahaa ama wax ugu dhigi lahaa waxa kaloo uu maalan daliilulmucallim ka warramaa subject kasta iyo maraajicda maalan bugaagta ardada laguma qoro maraajicda yani cinwaanka marka la qoro ee la sharxo waxba kuma hoos qorra ka heli maysid maraajic ku saabsiisan buug hebel iyo volyum caynka iyo kambaa laga soo naqliya waxaas kuma qorra laakiin macallinku wuxuu u baahan yahay intan u dhigay kolleyba wax ka badan inuu isagu og yahay marka buuggan macallinku wuxuu qoraayo kale maraajicda waxaa laga soo qaatay si macallinku sabjigan uu rabo ama deriskan uu maanta dhigayo maraajic ka waaweyn inta meesha ku qoran intuu u noqdo dabeetana uu si fiican u fahmi karo muxtawaha maadada tan iyo waxaan oo dhan markaa buug ardayga laguma dhigo maraajicda iyo meelahan wax laga soo qaatay iyo dhulkaas oo dhan ee daliilul macallinka ayaa loogu qoraa maraajicda iyo meeshuu wax ka soo qaatay waxa uu daliilkaasi macallinka kale ku kaalmeeyaa nudumu taqwiimka ardayga iyo sida loo qiimeeyo oo yani waxaa laga yaabaa imtixaankan in qaab iska fudud iminka loo dhigo laakiin dee maadada imtixaan qaadistu hadda culumtan cusub waa maado measurement and evaluation bay dhahdaa waa takhasus gaaro sidiisa u madax bannaan sida chemistryga loo dhigtaa baa loo dhigtaa waa maado takhasusa oo madax bannaan oo ah bini aadamka iyo sida loo qiimeeyo loo qiyaaso measurement and evaluation bay dhahdaan waa doctorate caadiya lagu qaataa oo ka gedisan markaa culumu tarbiyaha caadiga ah waa maado ku saabsan markaasi si uun qof bini aadama questioneer looga qaadi karo imtixaan loo weydiin karo loo qiimeyn karo mustawaha uu marayo daliilulmucallimku wuxuu ka caawiyaa markaa macallinka qaababka imtixaanaadka kala gedisan loo sameeyo ama mawaadan uu dhigayo iyo siduu imtixaanaadka ugu samayn karo waxaasoo dhan buu ka caawiyaa wuxuu kaloo daliilulmucallimku leeyahay badaaqaad bannaan oo loogu talagalay inuu macallinku buuxiyo oo uu maadada ka buuxiyo basharunbaa dhigay acdaaya way yeelanaysaa iyo cuyuubna macallinkuna waa rajul miidaanigii waxaan dhigayey ee natiijadii ay soo saartay arkay marka isagana waxaa laga rabaa inuu feedback celiyo wasaaraddii inuu ku celiyo waa buggan waxaasaa ka dhiman idan waxaa la socotaa badaaqo dhan oo laga rabo inuu buuxiyo oo laga rabo su-aalo tiro badan oo isaga la weydiinayo macallinka wixii uu tajaarib waxaynu idhahay ahdaafi tacliimiya baa ka mid oon tilmaamnay waxaa ka mid a muxtawayaat almanhaj oo masaladan hadda ka hadalnay waxaa ka mid ah aariiqa wa asaaliibi tadriis qaabka wax loo dhigo qaabka wax loo dhigaa wax waliba innaga waxa laga yaaba inta ugu badan le inaynu mawhibo adeegsano yani qof kastoo bini aadamkaa ilaahay gifts uu siiyey mawhibaat oo alla bixiya iska jira laakiin fani kasta wuxuu leeyahay funuun la barto oo la dabaqo waa laga yaaba qalinka iyo waraqda haddaad qaato maanta o dhan wax iska qorqorto akhirka inay fartaadu iska fiicnaato laakiin fani baa jira khadka sida loo qoro ah haddaad kaa yaro dhigan lahayd waxa laga yaaba in yar inay fartaaduba ay ku toosi lahayd wax waliba fanina way leeyihin mawhibana waa leeyihin waa laga yaabaa inaad qof mufawaha noqoto oo si fiican wax u sharxi kara oo wax badan odhan kara laakiin turuqu tadriiska mufawahnimada qudhima xukunto waa fani la barto oo keenna ugu umuumeysani keenna ugu afgaabani haddii si fiican loo baro uu deriskaa dhigi karo idan macallin kastaba waa fanigii looga baahnaa inuu garan karo waana asaaliib kala gedisan oo waxaa asal u ah waxaasoo dhan marka la isku daro qofka iyo fahamkiisa masalan ilaahay risaalada markuu warramayo muxuu yidhi wamaa arsalnaa min rasuuli ilaa bilisaani qowmihi liyubayina lahum liyubayina lahum maxaa ku jira liyubayina lahum ayaa la yidhi ma liyubayin maxaa loogu dayn waaye inaan wax caddeeyo iyo inaan adiga wax kuu caddeeyaa waa kala laba waxaa dhici karta anigu itaalkay inaan mas'ale caddeeyey laakiin adiga inay kaa madowday weli inay kua caddaan weydo muhimmadu maaha markaa inaan wax caddeeyo muhimmadu waa inay adiga wax kuu caddaadaan waa dhibta ugu badan innaga iyo dadkeena kala haysatay kamid tahi waliba dhallinyarada dambe waxau cadidaa wadaadkii uu istaagaya waxbuu sheegaya af carabiyo waxoogaaga booshaaka inuu naqaano isku dhex daraya uu wadayo wadaya wuxuu isleeyahy dadkii waxbaad u sheegtay dadkana wax wax ka fahmayba waa yaryihin dadkan odayadan iyo inta intii kutubta la raacan jirtay way safgaranayaan laakiin dadkaa caadiga waxa laga yaba nin wadaada intuu istaago maanta dha wuxuu sheegayay waxay ka garteen inay yartay haddii binisba loo ego asxaabtiisii iyo intii la socotay wuu caddeeyey masalada iyagu way la fahmeen laakiin haddii miqyaasku uu noqdo dadkii wax loo caddaynay waxba ma caddaanin adunba hadlay dadkii waxba uma caddaanin miqyaasku marka waa qofka ee miqyaasku adiga maaha yacni inta aad masalada dhigdhigtay maaha ee waa qofka aada u dhigdhigaysay inta uu ka gartay inta uu ka fahma miqyaasa idan asaaliibtu waxay ku salaysan tahay inta ugu badan leh dadku inta ay wax ku fahmi karaan marka ardayga dakigaay waxaa laga yaabaa in fudud inuu markiiba wax kaaga fahmo laakiin ardayga aan ilaahay baa u dhalin inuu si degdega wax u qabtaa wax wuu fahmi karaya waa insaan waa bashar laakiin adaan gaadhin intuu wax ku fahmi lahaa adigaa dhinac maray weeyaan isagu wax wuu fahmi karayay oo de nolosha caadigaaba waxbuu ka fahmaa qofku ma caqli la'a laakiin adaan gaadhin halkuu wax ku fahmi lahaa walidaalika waxaa aada u muhima asaaliibta wax loo dhigayaa inay noqoto asaaliib mutacadida bay idhahdaan طرق tiro badan bay markaa sheegaan innaga waxa ugu badan aynu isticmaalnaa waa maxay waa طرق الإلقاء sidaan iminka ufadhiyo intu macalinku meel fadhiisto ama sabuuradiisa ag taaga ama caynka inuu wax sharxo hadla hadlo laakiin asaalib tiro badan baa wax loo gudbiya ama ilqاa ha noqdo ama kharaa'id ha noqdo ama niqaash ha noqdo ama xiwaar ha ahaado ama project mashaariic waxay ku sheegaan ha ahaado yani culamada badh baa qaba culamaai tarbiya ardayda in mashruuciyo loo dhiibo oo shantii ardayba in laisraaciyo maalan classka inaad groups ka dhigto groupkaasi inaad uqaybiso maalan haddii classkaaga ay ku jiraan shan inan oo intelligent super intelligent ay ku jiraan shan inan oo aad ay u liitaan intelligencekiisu waad isku qaybinaysaa shantan intelligentkaas shan group baad kala raacinaysaa shanta liidata waad ku kala daraysaa kuwa meeldhexaadka waad ku kala daraysaa group kasta markaa waxay dhahdaan project baa la siiyaa projectka groupkao dhan hadhow waxa kasoo baxa natiijo ay wada leeyihin weeyaan markaa way iskaalmaysanayaan macallinku wuu kaalmaynayaa qaabka wax loo dhigaya waa qaab ka gedisan dee un ilqaa daris un qofka la siiyo usluub xiwaara ka jiro ardayga aan wax loo sheegin laakiin masalada lagu soo dhadhaweeyo la muransiiyo iyaga laga hadal siiyo lala wado ilaa iyo uu soo gaadho xad ay balwara ku samayn karaan masaladii iyagu dhankooda ay kasoo caddayn karaan laakiin usluubkaad qaadanaysa inta badan zamankuna wuu xadidaa oo waa dhib labaad oo jirta waktiga aad haysato ee lagaa rabo inaad maadada ku gudbisaa inta ay tahay lafteedu qiimeyn bay siinaysaa qaabkaad wax udhigaysaa qaabku noqonayo waxay idhahdaan usluubka ugu fiicani waxa weeyaan qofku inuu waxa kan isagu khibro ahaan uqa helo walidalik ninka ay yidhaahdaan waa ninkii ugu caansanaa masalan maraykan oo dhan tarbiya alxadiida john dewey ninkay odhan jireen wuxuu lahaa dirhamu khibra ayaa wuxuu ka fiican yahay buu lahaa qintaar min anadariyaat almacrafiya buu lahaa hal dirham oo khibro ah inaad hesho oo qofkii intuu isagu wixii tijaabiyey oo dabeetana uu kalsoonidaa qaato inuu waxaan samayn kara ah ayaa waxay ka fadli badan yahay buu leeyahay qintaar nadariyaada inaad qofka udhiibtuna maskaxdiisa ay buuxsanto laakiin hadhow midnaba ku dhiiran waayo waayo qofkan waxa wax loo baraya waxa weeyaan inuu hadhow isagu isticmaali karo wax kan ee inuu waxan fahmo maaha ama asalka asalku fahm maaha asalku waa khibraad in qofka loo gudbiyo idan khibradiisu inay dhisantaa waxay ku salaysantahay inay isaga xaggiisa ka timaado uruqda iyo markaa asaalib tadriisku way tiro badan yihin nadariyaad xadiid oo kala gedisan baa jira maalan john duwigaasi nadariyad buu leeyay harbert mid ay dhaha nadariyad kaleu leeyay nadariyaadkii qadiimka haye soo jiray baa jira waxyaabo yaryar baana udhaxeeya laakiin waa wax u baahan un qofka macallinka ahi inuu siiyo maxay ilmaan badan inuu siiyo waxa intaa ugu dambeeya ay raacaan ay yidhahdaan canaasirta manhajkii waa turuqu taqwiim bay idhahdaan iyo waa asaaliibi qaabka ardada loo qiimeeyo ama loo intixaamo ama wax loo weydiiyo macalimiinta badh baad moodaa had iyo goor inay iska jecel yihiin as'ilada tacjiisiga ah oo ardayda inay wax ku adkeeyaan oo haddii maadadaada la wada garto kaanama aan si fiican wax u sheeg sheegin qaar baa iska jecel un dadka inay wada gudbiyaan un oo ay mashi xaal arrinkuu iska ahaado yacni waxa muhimka ahi wuxuu yahay in la garan karo ardayga kani halka uu joogo si loogu bineeyo maxay xiisadiisa kale ama sabjigiisa kale ama dariskiisa kale iyana waxay u baahan tahay runtii asaaliib tiro badan ayaa jira mawduucu runtii haddaynu isnaano dhammaantii jawaaribtiisa oo dhan ka warrama wuu tiro badnaan karaya waayo ususka xataa bay yidhahdaan binaa'i ilmanhajiya qaabka loo dhisa usus bay leeyiin laabud ah oo waa usus ay qoladan dambe ku saleeyaan ardayga iyo sida loo fahmay iyo baahiyihiisa inuu ku salaysnaadaan ay asalka ka tahay waa usus ay asal ka tahay bii'ada iyo qofku dadka waxa uu la dhex marayo oo ilmaha bii'o soomaaliyeed masala ku nool tacliintu waa inay daweysaa mushkilaadka suuqa ka jira ma daweynayno mushkiladda maraykanka ka jirta ama mushkiladda khaliij alcarab ka jirta ama mushkiladda afrikada kale ka jirta waa inuu noqdaa mid daweynaya maxay mushkiladda ka jirta ee suuqaaga iyo dadkaaga iyo mujtamacaaga waa inuu yahay idan xataa asaaliibta aad adeegsanayso maalan iminka bii'ada iyo environment wax badan maalan iminka haddaad aragto lugawiyaadka luqa kasta oo la dhigayo inta ugu badanna waxay ku salaysan tahay bii'ada iyo waxay rumaysan tahay iminka haddaad aragto iskuullada yarna laga dhigo maxay af ingiriisiga waxaasi bii'o gaaleed bay ku salaysan tahay inan iyo inan wada hadlayo iyo inan inan la ballamay iyo inan waxaan qoray iyo inan saan tidhi iyo yacni waa fikrad bii'o kale ku salaysan waxaa laga yaabaa intaynu bugun la soo boodnay bii'o noocaas iyo kusarsan in inagu lena ingiriis aynu ka dhiganayna lakin adaabta gudbinayna inan ka fekerin waxaa laga yaaba waxa ugu weyn adigu adeegtay inuu yahay gramarkiisuna wuu fiican yaho si tasalsula buu u qoran yahay sabti kastana ama chapter kasta markaad dhigtana shan lix eray buu ardaygu baranayaa cusub marka wallahi waa bug manhaji aad u fiican baa laga yaabaa waxa aad ka fekertay oo dhami wuxuu u eg yahay kelimaadku ardaygu qaadanayo iyo buggan graamarkiisu si isugu xidhxidhayo waxa kan laakiin waxa kaa lumayba manhajka hadafkii loo dejiyey wixii la rabay qofkan in laga daweeyo wixii la rabay in la baro inan la rabay inaanu hablaha ka khajiranee la hasaawo ayaa la rabay in lasoo saaro waayo biicada reer galbeed maalan ilmo lix iyo toban jir gaadhay oo inan oo aan inaan la saaxiib ahayn ama inan oo aan inaan la saaxiib ahayn macnaheedu waxa weeyaan wuu bukaaya in loo diro maxay sycatris baa loo diraa madrasadaad diraysa cuqad nafsi baa qofkan ku dhacay bay leeyihin wuu xanuunsan iyo xanuunkaa laga daweynaya marka ninkii xanuunkan la rabay in laga daweeyo haddaad adguna miskiin halka jooga ka daweyso waa waxa aada u dhib badan markaa waxaan uga jeedaa manhajka waxaa xukuma bulshadan uu la nool yahay iyo waxaan la rabo in ilmahan la traingareeyo sa daraaddeed haddii aad rabto maalan inaad bulsho soo saarto xiwaar leh bulsho wax isweydiinaysa masalan bulshada reer galbeed mabaadi'dooda waxaa ka mid ah wax xaqaa'iq la yidhaahdaa ma jiraan inta ugu badan leh marka laga yimaado qadaayaadkan scientificka ah ee laabka ah saa daraaddeed qofna kuma dhaco walaa professorkaaga inuu ku yidhahdo waxaasi waa sidaa iyo sidaa qofna kuma dhaco classka o dhan marka la wada hadlayo waxaan umalaynayaa bu mid waliba leeyahy waxaan umalaynayaa inay saa tahay waxaan umalaynaya caynkaa professor kasta iyo khabiir kasta oo su-aasha weydiisa waxay kuleeyihin waxaan filayaa inay caynkaa tahay waayo wuxuu diidan yahi inuu yidhahdo arrinku waa sidaa iyo sidaa waayo lugadoodaba kuma jirto wax la yidhahdo arrinku waa sidan iyo sidaa maadaama aan la rabin waxay kuleeyihin dadku waa inuu wada noolaan karaa xaq iyo batil waxa la yidhaha ma jire waa dadku fifty one percent ciddii heshuun homosexualisku hadday fifty one percent helaan storku de iyagu siinaya in xuquuqdooda la siiyo waxaan la siiyo kan la siiyo raayo raayolcaamka wixii laga dhaadhiciyuunba ah saa daraaddeed qof ma odhan karo arrinkani waa sidaa iyo sidaa ee waxay aniga ila tahay waa inuu yidhahdo inay sidaa iyo saa tahay bulsho loo traingaraynayo markaa in laga ilaaliyo qof inuu yidhahdo waxaasi waa sax ama waa qalad ee la rabo inuu yidhaahdo aniga waxay ila tahay waxaasi inuu saxan yahay ama waxaasi inuu qaldan yahay iyo nimaad u tarbiyanayso inaad tidhaa arkaanu islaamku waa shan oo waana waa arrin aan murakba ku jirin oo laga hadlin oo waa shan saxa oo saasay u taallaa waa kala nooc marka xataa lugada wax lagu qorayo iyo manhajkaasi siduu u qoraanaya waa kala nooc waxay dhahdaan ardaygu waa cayinadii aad rabtay inaad mujtamaca dhex geysa ama waa qofkii mustaqbalka bulshada tan idan wax allaaliya waxaad ka rabtay inuu mujtamacu noqdo haddii qadiyad niqaash laga gelayo sidii aad rabtay inuu mujtamacu uga galo waa inaad aqbashaa in kalaaska looga galo dad kalaaska markaad soo gasho adigu dictator noqoto macallin yaroo markuu soo galo aamusa qofma hadli karo wixii aan idin weydiiyo wixii kitaabku qoran baa la sheegi karaa wax kalena kii sheega waa qaldan yahay yani manhaj noocaas iyo haddaad ku wado hadhow isna bulshada saasunbu ku wadaya dictatorkaasunbu kugu ahaanaya hadduu meel kuu qabto iyo hadduu ku maamulo waa inuu wixii dawladda ka soo baxay sideeda ha loo raaco cidi kama hadli karto waa in nidaamkaasunbu kugu wadaya yani waxaan uga jeedaa waa inaad ku tala gashaa qafkan qaabka aad ka rabto adigu markuu mujtamaca tago inuu ahaado waa inuu kalaaska ku dhexiyo waa inaad qofka bini aadamkaa qudraad tiro badan baa ilaahay siiyey laakiin qudraadka ilaahay siiyey marna bini aadamku wuxuu ku sameeyaa kabtin oo waa la cidhiidhiyaa markaa qofku ma isticmaalo marna waa la barbaariyaa markaa qofku wuu isticmaalaya qofka malakadiisa sidaad uba u barbaariso u kobciso bay ku xidhantay hadhow sida uu isticmaali karaa waxaa lamida marka ama malakaat caqliya ha noqdo kuwa jismi ha noqdo waa aragteena kuwan kubadda cayaara matalan nin kubadda cayaara hadduu garankayo marka iska saaraan wax ka feedha yaryari ma jiraan waa dad dhaarkan sare u yar laakiin waxay u weyn yihiin maxay inta ugu badan leh labadan adin waayo waxa loo traingaraynayaa in naftigiisao dhan inuu ku isticmaalo xajiro waaweyn iyo boodo weyn iyo kub weyn iyo haraati weyn uu bahasha ku dhufan karo saa daraaddeed adin xoogan inuu helaabaa loo traingaraynaya kuwa feertama bal waxaad egtaa mid kastaoo feertama laba mijoodoo mirqina buu leeyahy qaarkan sarena waad aragto bahal buu ka leegiy waxaa loo traingarinaya waxa weeyaan wax allaaliyo jidhkiisa wuxuu energy lahaa gacantaa inuu ka bixi karo gacantaa markuu tuuro inay intaasoo kiilo noqoto marka gacantiisao qura marka lamaisaamaa lagule waa sideed iyo toban kiilo ni qof bini aadam oo gacantiis sideed iyo toban kiilo ti qiyaas ama shan iyo toban kilo ama lix iyo toban kilo gacantiisaasoo la miisaamay marka uu ridana intay leekaanaysaa qofkan waxaa loo traingaraynayaa wuxuu awood leeya o dham inay gacmaha ka baxaan waxaan uga jeedaa qofka bini aadamkaahi waa sida loo taringareeya marka muruqyadaadaasaa midna la tuusi karaa midna la yarayn karaa haddii si gaara lagu taringareeyo oo muruqaana kuusaya kaana yaraynaya mukawanaadkaaga caqliga abaa lamid a maqdiraadka shaksiga abaa lamid a haddaad qofka ku tarbiyayso inuu waxuun qaybo wuxuun xifdiyo wuxuun xifdiyo cajlad yar wuu noqon karaa wixii la weydiiyaba soo daaya ila wixii uu ka xifdiyey wuxuu ka qaybay laakiin mubdic ma noqonayo weligii waxba bulshada kusoo kordhin maayo waxaa ka roon inaad qofka ibdaac u tarbiyayso inuu wax soo saari karo inuu isagu istijaabin karo inuu wax cusub samayn karo maanta caalamka markaad aragto waxaa laga yaabaa dhalin yaro yar yar oo qof waliba wax cusub soo saaraad arkaysa markaad tagto meelahan la yidhaahda waxaa jira kilaabo la yidhahdo kilab ilmukhtariciin baad arkaysa kilab ama naadi almukhtariciin raggii wax soo saaray naadiyada haddaad tagto dhalinyaro ciidda ka badan baad ku arkaysaa dhalinyaradani waa maxay waa dad ad baad dareemaysa inay yihiin loo ogolaaday maxay inay isku filaan dad la dareesiyey inay iyagu wax yihiin laakiin qofka haddaad ku caburiso maraykanka iyo qolada waaweyn unba wax soo saartay idinku masaakiin baa tihin waxba aan garanaynin ee waxna qayba waa sababtay u dhacday in dadkeenna wax yaqaana waxbay wada xifdisay in mid buug yar qori karana kuma jiro waayo waxba laga yaaba inuu rumaysay buugga iyo qorsiis balaayo waaweyn inay tahay oo dadka waaweyn un qoro waayo waan loo traingarayn qofka kale marka waxaan leenahay ardayga waa inaynu u traingaraynaa qof mubdica oo bulshada wax kusoo kordhin kara manhajku waa inuu noocaasi u salaysnaadaa hore waxaan u tilmaamo waxaan idin idhi maadaama aanan anugu ka mid ahayn maanta mucalimiinta yani waawi macalin waa ahaan jiray laakiin kama mid ihi dadka hadda og manaahijta la daraaseeyey iyo waxa kale laakiin cumuuman duulduulka aan dareemayo waxaan dareemayaa khayr badan way leedahay manaahijtan carabiga ee maanta la dhigaa oo waxay leedahay dadkii lugadii carbeed way soo noolaysay tadayunkii dadku wuu soo badanaya asaasiyaadkii diinta iyo intay dadku ka fahmayeen way soo kordhaysaa laakiin cuyuubaadkana way leeday cuyuubaadka ay leedahay waxaa ka mid a waa manaahij mustawrada manaahijtana lama soo lama soo waarido waa manaahij la soo dejiyey walidalik waxa laga yaabaa iskuulkan inaad timaado oo ardayga loo dhigayo taarikhdii tacis iyo ticis iyo sanciinta isu jiraan iyo waxaa ka warramaya iskuul kalea tegaysaa kasalaaba laga warramaya iyo sudan iyo meelahaasi mid kale ad imanaysaa abha iyo meelaha iyo manaadirteedu say u egtay waxaasu ka warramaya yani waa dee manaahij dadkii lahaa ay dhigteen waa manhaj arday yaman iyo loogu talagalay oo waddankiisi iyo taciis iyo dhaqamadeed iyo waxeeda la baro waa manhaj loogu talagalay arday suudani iyo ama eriteria waddankiisa la barayo waa manhaj loogu talagalay arday sacuudiya ardayga halka jooga marka taciis u sheegta maxaa u kordhaya taciis iyo kasala markaad maanta o dhan ka warrato iyo abha waxba kama soo kordhayaan idan nuqsaantaana way leedahay ah wax badan aan waxtar lahayn nuqsaan bay leedahay ah waa manaahij loogu talagalay dad lugadooda asalka af carabi tahay inaguna waxaynu ku qasbaynaa dad af carabiga haddaynu hadda u bilownay oo rabno in ay hayri naatiqiin dad abaynu udhigaynaa waana dad naatiqiin biluga alcarabiya baa loogu talagalay cuyuub way leedahay oo waa manaahij aan macalinka loo tadriibin yani muxtawaha waxaa kamida macalinku inuu mudarab u yahay manhajkan inuu dhigo manhajkan inuu dhigo macalinku waxyaabaha ugu muhiimsan macrifada qura maha waxyaabaha ugu muhiimsani waxa weeyaan dantii laga lahaa iyo ahdaaftii tacliimiga in si fiican loogu sheegay macalinka maxaa laga rabaa maadadan markuu dhigayo ardadan inuu xaggee gaarsiiyo masalan arday aada ugu tala gashay inuu akri karo kow ilaa toban waa hadaf in la yidhahdo ardada hala baro kow ilaa toban sida loo qoro waa hadaf min alahdaaf alqariiba haddii aanad garanaynin hadafkuba inuu inta ahaa waxa laga yaba ardayga waxaan loogu talageli maanta o dhan inaad ku xeejiso oad ku daaliso ama aada waddo ama aada dheeraysiis tidhaahdo idan manaahijta waxaan dareemayaa in badanoo ka mida daliilulmucallim inaanu jirin nuqsaamaha si loo awdi karo oo loo tatwiirin karaa waxay u baahan tahay in badan in siminaaro wax la iska weydiiyo simbosiums in la qabto la isugu yimaado ama mid caama sida kan oo kale ha ahaado ama mid calaa xisaabi ilmawaada ha ahaado oo masalan macalimiinta riyaadiyaadka dhiga min class one ilaa class labiyo toban isku darbo oo in simbosium loo qabto macalimiinta maada tarbiya diiniya dhigta in simbosium loo qabto macalimiinta dhigta markaa macalinka iyo mushrifka iyo waxoo dham inay isla egaan mawaadatan iyo waxay u baahan tahay tatwiirka ay u baahan tahay qaabkay dadkan usoo bandhigi lahaayeen kitaabkan yaree daraasiga iyo waxay ka bedeli karaan say u tatwiirin karaan in laisla eego runtii soomaalidu waxay yidhaahdaan haddii dayaxa la waayo bay yidhahdaan xidigaha dee ayaa lagu gudaa wax waliba waxa ugu fiican cid dunida haysataa ma jirto yani uma jeedo markaan masaa'ilkan sharxayo inaanan cagsi galiyo dha waxaynu waxba maaha waxba iyino walilahi alxamdu waa ku badhaadhna oo waxa wax inoo soo saaray oo wax badan bay tareen laakiin waxaan waxaan u sharxayaa inaynan tatwiirka ilaabin oo inan halkaa un ku qafilin oo dhan anagu manhaj sacuudiya fiican baanu sidanaa inta daraaf kale kalada gashaneen manhajkaa sacuudigana tatwiirisay inuu ubaahan yaha ad horu mariso oo wax badan aad ka gedido oo bulshadaada iyo bii'adaada iyo waxay u baahan tahay waxaa laga yaaba manhajka sacuudiya masalan masaa'ilka ijtimaaciga iyagu ay leeyihin inuu in badan waail innaga ay u baahnayd in la tarkisiyo qaadkan iyo beledow inugu hayo dhaqan xumadan iyo hadal badnidan mujtamacani uu leeyahay yani waa mujtamac sarsaara waa mujtamaca cay badan waa mujtamac yani ceeba aada u badan ba inla dad kale inala wadaagin waliba caalamka in badan oo kamid ahna inala wadaagin waxay manaahijteenu inay sharxayso cuyuubtaasi iyo dawooyinkood iyo waxaan in la tarkiizinayo uu noqdo meelo dad fiican laga soo saaro idan waxaan leeyahay manaahijuna bikhayr in shaa allah waan ka door bidayaa kuwii waayadayadii la dhigan jiray waayo manaahij cunsuriya bay haydaa yani xataa manaahij afkaartay ku salaysantay afkaar dabaqiya bay hayda ko ilaa kalaasabankii la dhigi jiray wuxuu ahaan jiray karaani ingiriis in lasoo saaro yani ingiriisinu dad waxbare ma rabinayn wuxuu rabay cid karaaniyin u noqoto xabshada uga shaqaysa inuu soo saaro waxaan ka dambeeyo o dhamina waxay ahayd dabaqa dadka iska sarraysiiso inta kalena baaba u aragta walidalik baa inanka yare kalasfoorka ku jira iyo inanka kala sebanka ku jira yani nin dunida badh soo qabsaday iyo mid yaroo baaba ah mooyi ina soo gaadheen kolley rag waaweyn meesha oo ku dhex arkaya iskuulladaa soo dhigtay waxaa jiri jiray matalan dugsi dhexe marka la isugu yimaado foorku dugsi dhuxu ahaan jiray bergii hore ibtidaa'iyadu waxay ahaan jirtay ilaa iyo maxay haalitada markaa standard foorka ilaa sebankaa dugsi dhexe ahaan jiray markii damba foorka xaggan la keenay dabeetana fiveka ilaa eigtka markuu eigtka soo koray ee dugsi dhexe ahaan jiray inanka eigtka ku jira ama sebanka ku jira ceeb bay hayd inuu la hadlo inanka foorka ku jira yani waad xaqiraysaa waad dhaafaysaa kaanama qof jira baanu ahayn inanka fonfoorka ku jira meesha irama fonfoor fadhiyaan ceeb bay ahayd min foomon inuu soo maraba waxaa laga yaabaa in socodku ka qaldamo xataa inta lagu qosolo yani waa iskuol dhan oo dabaqanimo lagu beerayo waa labada arday labada kalaas udhaxaysa waxoogaaga af ingiriisiga ka kala badan ayaa midna laga dhigayaa inuu yahay wax nul ah oo aan waxba garanayn midna caynkaa idan manaahijtaa uma arko yani ma yihin inuu calaacalayo manaahijtaasi laakiin haddana waxaan leeyahay kuweenan dambana wax badan bay u baahan yihin oo tatwiira in lagu sameeyo khayr badan waa sidaan oo wax badan oo aan rajaynaynay gaar ahaan ususha caamkaa waxaad moodaa inay aada uga fiican yihiin wax badan oo lahayn jirin laakiin marka la yimaado ahdaafta dhow dhow marka la yimaado ahdaafta caamkaa laga soo dego ayay cuyuub tiro badan yeelanayaan oo u baahan in la tatwiiriyo de raggii tatwiirin laana cid idinma maqne waa idinka un maxaa laydinka rabaa waxaan inaad daraasaysaan khibro u yeelataan horu marisaan ka fani ahaanna waxaan aada ugu talinayaa cid kasta ama dacwo u banbaxaysa ama macalinimo u banbaxaysa faniga kan fanu tarbiyana inaad takhasusaadkiina ku dartaan haddaad xadiis ku takhasusisay haddaad tafsiir ku takhasusisay haddaad wax kale ku takhasusisayba inaad raaciso maxay fanu tarbiya waxaan si aad dadka ugu faa'iideyn lahayd ee ugaadhsiin lahaydna inuu yahay shay aada u muhiimo lagu dari karo dee mawduuc ballaanana wuu ahaa mala takhasusaadkayga rasmigaana kama mid ahayn laakiin wax ka tiltilmaamay baan u malaynayaa tasaa'ulaata idinkaa u noqon bay ila tahay wixii maraajica iyo baadhis dambe wallahu aclam bila